wasiirka maaliyadda soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaale bayle oo shir jaraa'id muqdisho ku qabta ayaa soo dhaweeyey war-saxaafadeedka kasoo baxay agaasimaha maamulka hay-adda lacagta adduunka ee ku aadan in guddiga fulinta hay-adda i m f uu meelmariyey qorshe maaliyadeed oo gacan ka geysanaya abaabulidda ilaha looga baahan yahay i m f si ay u gaarto doorkeeda deencafinta soomaaliya waxaana uu sheegay wasiirka in soomaaliya ay ka go-on tahay in laga cafiyo deymaha lacageed ee lagu leeyahay shirkii i m f ta ama hay-adda lacagta adduunka shalay ka dhacay magaalada washington kaasoo lagu soo gebagabeeyey halka i m f tu ka taagan tahay ama hay-adda lacagta adduunku ka taagan tahay deyn cafiska geedi socodka soomaalida deyn cafiska oo loogu talagalay inay tis qaado bisha labaad ee sanadka inagu soo socda february shalay shirkaa wax wanaagsan baa kasoo baxay waxaa ka soo baxay wixii inagu aan filaynay haddaan soomaali nahay oo ahaa soomaalida geedi socodkeedii si fiican buu u socdaa wakhtigii loogu talagalay buu marayaa waxaana laysku wada dayayaa dadaal weyn iyo xusubduubna loogu jira in bisha labaad marka ay gaadho soomaaliya deynta laga cafiyo kristalina georgieva waxaa weeye gabadha ka madaxda ah hay-adda lacagta adduunka i m f-ka shalay markay shirka ka soo baxday shir jaraa'idoo kooban bay qabatay waana wada aragteen intiina badan waxay ku saabsan tahay marka waxaa weeye sidaa u fahamteen inay aada iyo aada ugu hanwen yihiin hay-adda lacagtu sida aan u soo shaqaynay iyo halka soomaalida soo gaadhay iyo sidaan adduunka ula soo falgalnay iyo sida wixii innaga laynooga baahnaa aan u fulinay una bujinay cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa sidoo kale sheegay in wadamada iyo he-adaha kala duwan ee waqtigan deynta ku leh soomaaliya ay bilaabeen diyaarinta wadadii ay kaga cafin lahaayeen kuwaasoo uu sheegay in mid walba loo baahan yahay in nidaam gaar ah loo maro sidii deynta uu cafin lahaa ugu dambeyntii wasiir beyle ayaa ka hadlay dadaalada iyo tallaabooyinka ay dowladda soomaaliya ku hanan karto in laga khafiifiyo deymaha lagu leeyahay ee xilliga rasmiga ah ee uu dhici doono kulanka ugu dambeeya ee deyn cafinta soomaaliya waxaanan aad iyo aad iyo aad dadaal weyn ugu jirnaa madaxda dalkan ugu jirtaa waxaa weeye inaan soo dhammaystirno waxa anaga lanooga baahan yahay adduunka dadka lacagaha inagule nooc bay kale yihiin nooca ugu sarreeya waxa weeye nooca laydhaha ifska ama hay-adaha lacagta world banka banka adduunka banka africa islamic banka iyo i m f ta weyaan ayaa ugu sarreeya hay-adda lacagta adduunka markaa qolo waliba siday lacagteedii u dhaafi lahayd ayaa taladeeda lahayaa i m f ku markaa shalay waxay soo gebagabeeyeen habkii ay u dhaafi lahayeen banka adduunka horaa loo soo gebagabeeyey african development banka waa la soo gebagabeeyey islamic development bank oo lacagtiisu aad ba u yar tahay waxaan doonaynaa inay islaamic wadanada le bankali inay iyaguna arintaa galaan waana gelayaan laakiin kuwii ugu waaweynaa hay-adihii ugu waaweynaa world banka ah banka adduunka african development banka iyo i m f-ka waxaa nasiib wanaaga aad noogu faraxsannahay inay arrintoodii gebagaba tahay gebagabana kusoo dhammaanayso waxaa kaloo aan idiin sheegaya marka waxa weeye dadyow soomaaliyeed in bisha labaad marka la gaadho deyntii la cafinayo hadalka wasiirka ayaa waxa uu kusoo beegmayaa xili dowladda maraykanka dhowaan ay ansixisay miisaaneed ay ku jirto deen cafinta dalka soomaaliya si soomaaliya ay u gaarto horumar ballaaran dhinaca kale qoraal kasoo baxay madasha xisbiyada qaran ee soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in uu burburay heshiiskii ay kula jireen madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo kadib markii ay sheegeen in heshiisyadii horey loo gaaray iyo waxyaabihii laysla gartay dhanka madaxweynaha ay ka fuli waayeen taana ay muujinayso sida qoraalka lagu sheegay in madaxweynaha uusan daacad ka ahayn in uu xal la gaaro dhinacyada saameynta ku leh siyaasadda dalka qoraalka ayaa sidoo kale madaxweynaha ku eedeeyey in uu sii wado uu adeegsiga hay-adaha amniga federaalka raadinta hadafyo siyaasadeed oo hooseeya islamarkaana uu shacabka u diido xuquuqdooda aas-aasiga ah ee hadalka iyo dhaqdhaqaaqa waxyaabaha ay madashu ku eedeysay madaxweynaha ayaa waxaa ka mid ah in uu rabshado iyo xasilooni darro aan loo baahnayn wakhtigan uu ka wada maamul goboleedyada dalka isagoo maalgelinaya bay yidhaah kacdoono ka dhan ah dowladaha la doortay sida hadalka loo dhigay si kastoo ay ahaato heshiiskan ayaa dhinacyadu ay gaareen labaatankii noofembar kadib kulan xarunta madaxtooyada villa soomaaliya ku dhex maray madaxweyne farmaajo iyo labadii madaxweyne ee hore ee dalka shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud oo ka wakiil ahaa madasha xisbiyada qaran madaxtooyada soomaaliya weli kama aysan jawaabin eedeymaha madaxweynaha loo jeediyey saynab abuukar maxamed v o a muqdisho